cover
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka efimiyada ee geeska afrika iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce kow iyo tobanka bisha januari ee sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ah cumar xasan axmed iyo falastiin axmed iiman
iska waa sheegashadoodii wey taas waa been wax ka jira malaha dagaal dagaal badhaadhe weliba iloobeenba maba yaqaanaanba marka waxaan u malaynayaa un waa iska hadal weeye marka xaqiiqada dhabta waxaa weeyaan dagaal kama jira eridaas anaan ku cadaynaya arrintaas kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada badhaadhe maxamed ibraahim fanax oo ka jawaabayay al-shabaab oo sheegatay inay dagaal kula wareegeen degmadaasi warbixin ayaanu idinkaga haynaa
xaaladda degmada boolibata haddaan kala hadlo hooyada iyo dhallaanka ee waxay qabaan dhibaato fara badan oo weyn ay qabaan daawoon oo dhamaba ma jirto degmadii haddii naag dhiigbaxiis idhidaas lagugu keeno waxa dhiig joojin ku samaysid malaha wax oo filabiyal ku samaysid malaha ma diri kartid baabuur ma haysatid oo degmadii baabuurka ma bixiso dakhtar ma haysano oo qalliin ma gali karno oo qalliin la-aanaa jirto taasi waxay ahayd muxubo haaray barre oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo ka warramaysa baahida ay qabaan hooyooyinka adeegyada caafimaadka u yimaada cisbitaalka buula borde qodobada kale aan idinkugu haynay idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a dowladaha carabta oo cambaareeya eeraan islamarkaana taageera dowladda sacuudiga iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan suuriya stephen dimastura ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jafaad sariif magaalada dahraan shalay oo xad ahayd wuxuuna ku tilmaamay wadahadalkooda kuwo waxtar leh ka hor wadahadallada nabadeed ee la filaya dabayaaqada bishan in ay dhacaan waxa uu ergeygu weydiistay sida uu horeyba ugu sameeyey dalka sacuudi carabiya shantii bishan maruu booqasho ku tegey in xiisadda hadda ka dhexaysa labada dal ee guud ahaan gobolka saameysay aanay sidoo kalena saameynin taageerada hanaanka nabadda ee fiyeena iyo fududeynta qabashada wadahadallada jeneva ee laisugu keenaya dhinacyada isku haya dalka syriya toddobaadkii hore ayaa dimastura waxa uu la kulmay madaxda mucaaradka syriya ee ku sugan sacuudiga oo iyagu taageera markaasi waa sacuudiga oo taageera mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne bashaar al asad sabtidii ayuu ergeygu waxa uu sidoo kale la kulmay maamulka dimashik oo uu markaasi uu sheegay in ay aqbaleen islamarkaana ay muujiyeen inay diyaar u yihiin ka qaybgalka gol- kulanka jeneva hay-adda caalamiga ah ee u dooda xuquuqa aadamaha ayaa ku eedeysay jabhadda xuutiyiinta ah ee dalka yeman in ay si bakhtiyaan nasiib ah u soo xidhxidho dadka sidoo kalena ay xoog ku halleeyaan ama meel ay mariyaanba la waayo dad badan oo ku nool magaalada sanca ee caasimadda oo ah dalkaasi yeman hay-addu waxa ay ku caddaysay warbixin ay soo saartay jabhadda xuutiyiintaha reer yeman in ay ugu yaraan shan iyo soddon qof xidheen intii u dhaxaysa bishii ogast ee labadii kun iyo afar iyo tobankii ilaa iyo bishii oktoobar ee sanadkii tegay ee labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaanay sheegtay toddobiyo labaatan qof oo ka mid ah dadkaasi in ay ilaa iyo haatan xidhan yihiin waxaana lagu tilmaamay dadkaasi in ay ka tirsan yihiin xisbiga sunniga ah ee magiciisa layidhaah islaax al islaam oo ah xisbi ka soo horjeeda jabhadda xuutiga ah ee dalkaasi yeman hay-adda caalamiga ah ee u dooda xuquuqdaha aadamiga ah ayaa waxa kale oo ay sheegtay in ay xuutiyiintu bartilmaameedya ka dhigtaan wariyayaasha u warrama warbaahinada iyaga kasoo horjeeda waxaanay hay-addu caddaysay inay cabsi ba-an ay arrintaasi ku abuurtay dadka ku nool magaalada sanca ee caasimada dalkaasi yeman gaar ahaana wariyayaasha siyaasiyihiinta qareennada iyo weliba dadka u dooda xuquuqaha kala duwan ee aadamiga ah sida laga warqabana jabhadda xuutiyiinta ah ee dalkaasi yeman ee shiicada ah ayaa qabsaday magaalada sancae caasimada ah waddankaasi bishii sebteembar ee sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaana dagaalada ka socda dalkaasi yeman ilaa iyo haatan ku dhintay dad tiradooda lagu qiyaasay shan kun iyo toddoba boqol oo qof musharaxiinta madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga donald trump iyo ted cruz ayaa si kulul isugu hayaa gobolka iowa halka xisbiga dimuqraadiga ee hillary clinton iyo barney sanders ay u tartamayaan ama ay si dhow markaasi uu loolan uga dhexeeyo iowa sidaa ay muujisay ra-yi ururin cusub oo ay sameeyeen tv-ga n b c news iyo wargeyska wall street journal iyo aftida marist clinton iyo sanders ayaan faqri markaasi u dhexaynin marka la fiiriyo gobolka new hampshire halka donald trump uu ku hogaaminayo lix iyo toban dhibcood gobolkaasi sida ay xuseen m b c iyo weliba wall street journal iowa ayaa waxaa markaasi la filayaa in isku imaatinkooda uu dhaco bisha february halka new hampshirena uu dhacayo bisha february sagaalkeeda madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani ayaa booqasho ku tegay gobolka magiciisa layidhaah nangarhar ee ku yaala dhinaca bari ee xadka la leeyihiin dalkaasi bakistan si uu usoo qiimeeyo arrinta lagu tilmaamay inay kooxda is iskusii ballaadhinayso deegaankaas waxaanu la kulmay madaxda gobolkaas iyo hogaamiye beeleedyada dhulkaas madaxweynaha oo ka hadlay shir lagu qabtay magaalada jalaalabad ee gobolkaasi ayaa sheegay in ay dowladdu go'aansatay sidii ay uga celin lahayd kooxda daacish in ay saldhig ku yeelato gudaha dalkaasi afghanistan waxaanu sheegay in ay wasaaradda difaacu sii xoojin doonto duqaynta ay ku hayso saldhigyada kooxda daacish ay ku leeyihiin goobahaas hadalkaas ayaa waxa uu madaxweynuhu ku dhawaaqay kadib markii uu guddoomiyaha gobolkaasi magiciise ladhaah nangarhar uu u sheegay madaxweynaha in ay socdaan duqaymo dhinaca cirka ah oo ay wadaan ciidamada difaaca qaranka ee dalkaasi iyo xoogaga ammaanka ee dalkaasi afghanistan islamarkaana looga baahan yahay madaxweynaha inuu sii xoojiyo ololaha ka dhanka ah kooxda i s warku waxa uu sheegayaa in ay kooxda daacish taageerayaal badan ku leeyihiin gobolkaas balse madaxweynaha ayaa yidhi daacish meel uma hayno waxaanan doonaynaa inay dhimato daacish warku waxauu intaasi raaciyey inay kooxda i s jimcihii gowracday toddoba qof dhinaca kalena diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu tilmaamay in laga leeyahay dalkani maraykanka ayaa dilay toddobiyo toban qof oo la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalyahaniinta kooxda i s
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in ay qabsadeen degmada badhaadhe ee degm ee gobolkaasi jubbada hoose hase ahaatee maamulka degmada badhaadhe ayaa beeniyey sheegashada kooxda al-shabaab falastiin axmed iiman oo haatan stuudiyaha ila fadhida ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haysa
guddoomiyaha degmada badhaadhe maxamed ibraahim farax ayaa beeniyey in deegaankaasi ay al-shabaab la wareegeen guddoomiyaha degmada oo ka warramaya sheegashada al-shabaab ee ah inay deegaankaasi la wareegeen ayaa yidhi degmada badhaadhe anaga guddoomiyihi degmada ah ee, laba san iyo bar ka hor ba- saddex san iyo bar ka hor baanu magaalada qabanay iyo deegaanada ku xeeran degmada badhaadhe sida kulbiyo raskamboni buurgaabo iyo ku dhowow labada kun iyo een, afar iyo tobanka akhirkeeda aan qabanay ama shan iyo tobanka bilowgiisii Een, wax dagaala haba yaraatee oo ka jira deegaanka ma jiro degmada badhaadhe oo magaalo madaxda district jorre waa nabadgeliyo ciidamada jubbaland iyo ciidamada amisom baa si buuxda gacanta ugu haya waa nabadgelyo deegaankaas wax dagaala oo ka dhaca midna ma jiraan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa warbixinaya internetka soo dhigeen ku sheegay in ay dagaal muddo socda kadib ay kula wareegeen deegaanka baraare balse guddoomiyaha degmadaasi maxamed ibraahim fanac oo u warramayay idaacadda v o a ayaa ku adkaystay inaanay waxba ka jirin sheegashada kooxdaasi waa sheegashadoodii wey taas waa been wax ka jira malaha dagaal dagaal badhaadhe weliba iloobeenba maba yaqaanaanba marka waxaan u malaynayaa un waa iska hadal weeye marka xaqiiqada dhabta waxaa weeyaan dagaal kama jira eridaas anaan ku cadaynaya arrintaas taa hal xabada kama dhicin warka marka waa ammaan weeye meeshaas waxaa weeyaan wax dhibaata midna kama jiraan kulbiyobina dhib ka jirin baadhana ka jirin kamboni buurgaabo eriyada dhammaanta ku dhaa waa nabadgelyo weeye ciidamada jubbaland iyo ciidamada amisom oo iskaashanhaya ayaa gacanta ku haya iyo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankaas jubbaland al-shabaab ayaa isku dayayey waayadanba inay dib ula wareegaan deegaano dhowr ah oo horey looga saaray inkastoo culaysyo badan ay ku horgudban yihiin aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose maxamed ibraahim fanax oo warramaya waryahayaga v o eeda ee washington falastiin axmed iiman
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington urur samafal oo maxalli ah ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan laba sano waxa uu degmada buulo burde ka fulinaya mashaariic isugu jira quudin iyo daweyn waxaana ka faa'iideystay dad danyar ah oo tiradooda ay ka badan tahay ilaa iyo lix kun oo qof waryaheena xuseen xasan dhaqane oo dhowaan booqday degmada buulo burde ayaa warbixintan nooga soo diray
bukaano tiradoodu ay gaarayso ilaa afartan qof ayaa maalin walba waxay daryeel caafimaad u doontaan xarunta wardi ee degmada buula burte magacayga faadimaa la yidhaha faadimo aamin wiilkay waxaa la yidhaha maxamedaa la dhahaa maxamed nuur maxamedaa la dhahaa daawadoonaan ah cunugan waxa laan saddexaad aan ahay oo hanti wadaag magaalada buuburtaan jooga buuburtaan ku noola cunugayga hadda kahor waa iga xanuunsa haddaan malaari ah mogo dhabaanta seerahaas waa joqaysa madaxaas waa xanuuna qadhada maba daysaba wax alla wuxuu mar shubay iyo matagalis ka ah ila haddaan waa lagu soo noqsaday daawadaa ku adada qamdaa kusoo noqota waa iga dhibaataysan yahay haddaan gargaarkii daawadaa rabaa ka hor daawamana kaa jirta ma jirtabo saddex jir waa intaas daawalaan iga xayirnay ma siinin farmishaha waxaas muxbahaara wax agagar jare oo kusoo noqsanay waa la siinsiina waa kusoo noqsanay jiro kusoo noqonaysa saa inta u keen daawo fiican oo ii helay haddaan haddaa lasoo noqday saakiya saaki waxaan imaaday saddex saaca imaaday meeshaan feel waa galay waa kacay waa baahday raashin soo siidaan soo celi wax kaan ka helna ma jirto daawadas wax kaan ka helna ma jirtaan maya waxba mamaada kuxraa laga gosta mamaad waxba nama siiyo hay-adda waan hoos naalnaa ina na daaweeyaan ee mamaad na siiyaan ee raashin na siiyaan gacanta naftaasna gargaarka waan rabnaa gargaarka waa u baahanaa bashiir sabriyo guudey waxa uu ka mid yahay howlwadeennada xarunta gaar ahaan qaybta quudinta caruurta nafaqadaridu hayso waxa uu sharaxayaa adeega caafimaad oo ay danyartu ka helaan waxaan dhex joognaa xaruntii werdi wash relief development initiative oo runtii activity ku ah shaqada nutritionka xaruntan meeshani waa meeshii lagu xanaanaynaya caruurta oo balamanedkii iyo waxyaabihii nafaqa darada ee hayay looga daweynayay waxaan shaqadan wadnaa ilaa muddo shan bilood ah oo aan siinaynay balamaneedka annagoo sayt kalena leh oo xarun kale aan ku leenahay degmada buuloburde labadaa meelood halkan waa ku qabanaa xaggan waxaan ku bixinaa wixii ay lahaayeen oo aan ku daaweynayna caruurtaas xanuun matag waxyaabo badanaa jira oo caruurtan ku saabsan inkastoo waqti hadda lagu jira ay malaariyadu aad u badan tahay annaga qayb ahaan waxaan nahay o t b muxubaha haray barre muddo shan iyo afartan sano ayay ku jirtay xirfadda caafimaadka waxay v o a u sheegtay in xaaladda caafimaad midii ugu xumeed ay ku haysato degmada hooyada iyo dhallaanka xaaladda degmada buulbata haddaan kala hadlo hooyada iyo dhallaanka ee waxay qabaan dhibaato fara badan oo weyn ay qabaan daawoon dhan maba ma jirto degmadii haddii naag dhiigbaxiis iridaas lagugu keeno waxa dhiigjoojin ku samaysad malaha wax oo filabiyaal ku samaysad malaha ma diri kartid baabuur ma haysatid oo degmadii baabuurka ma bixiso takhtar ma haysano oo qalin ma gali karno oo qalin la-aanaa jirto intaasaa jirta degmada buulaburta dhibaatadaasaa jirto isbuuci haddaan isku dardarno degmada khaasatan horta isbitaalka xoogiisa waxaan dhalinaa maalintiisti maankiiba toban iyo shan qofood tuulooyinkaaba aad iyo aada u daran oo waxaa laga keenaa naaga tabcaan oo manajaatis qabo oo qalala tu dhiigbaxayso barsinta baribia kasoo horeyso oo dhiigbaxayso oon marmarka qaarkood waxa lagu gudbiyo awood lagu gudbiyo aan qabin oo degmadayna dhanba kor ay ka xirxiran tahay oo waxba aan haysanin baabuur ma dhaqaaqi karo degmada kama bixi karo waxaa dhici karta marmarna qoftii daawo inuu hayno dhiigbax hortayna ay ku dhimato maxamed aadan dhuubow waxa uu madax ka yahay xarunta hay-adda wardi ee degmada buula burte waxa uu v o a u sheegay in muddo lix bilood gudahood ay ku qaabileen bukaano tiradoodu ay gaarayso ilaa toddoba kunoo qof tirada dadka ee hadda ka faa'iidaystay ama beneficiariska waa toddoba kun afar boqol iyo sagaal qof ilmaha under five-ka ah ee halkan ka faa'iidaystay waa laba kun saddex boqol siddeetan iyo afar canug ayaa lagu daaweeyey halkan kuwa over five-ka ama dadka waaweyn ilmaha lix shanta sane iyo wixii ka weyna halkan lagu daaweeyey waa saddex kun boqol iyo sagaashan maalintii la furay ilaa hadda agos bishii agos ilaa iyo hadda ayay ka faa'iidaysanayn tiradaas waxaan qabanay agos ilaa hadda wakhtiga aan joogno caruurtaas ayaa ka faa'idaystay shan boqol iyo siddeetan iyo sagaal hooyo oo nuujisa ayaa halkan ka faa'idaysatay hooyooyinka ureyda ah ee halkan ka faa'idaystay waa shan boqol soddon iyo saddex hooyo oo ureya oo tallaalna ka heshay ee laguna daaweeyey oo cuduradii ay qabeen looga daaweeyey waxaa kaloon qabanay waa tallaalka ilmaha halkan lagu tallaalay waxay ka kooban yihiin lix boqol iyo laba carruura haweenka uurka leh ayaa dhibaato gaara qaba mana helaan adeeggii ay u baahnaayeen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan halkani waa v o a washington wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ururka jaamacadda carabta oo shalay ku shiray magaalada qaahire ee dalka masar ayaa taageeray dalka sacuudiga waxaanay cambaareeyeen weerarkii ay iiraan ku qaaday safaaradda sacuudiga ku leeyahay magaalada dahraan ee caasimada dalka iiraan weerarkaasi ayaa ka dhashay dilkii uu sacuudiga ku daldalay sheekh nimr al nimr markaas kadibna waxaa xiriirkii diblomaasiyaed ee ay la lahaayeen dalka iiraan gooyey sideed wadan oo carab ah warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada qaahire nooga soo diray wariyaha v o e da edward yaranian waxaana noo soo koobaya waryaheena cumar xasan oo dhinacayga fadhiya
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta iyo diblomaasiyiin ka socda waddamadaasi oo ku shiraya magaalada qaahira ee caasimadda oo ah dalkaasi masar ayaa markeliya u wada sacabeeyey kadib markii uu ugu horrayn cambaareeyey dalka iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta sheekh cabdullah binu sayid waxaanu yidhi في إيران تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات ودعم الجماعات المتشددة iiraan waxa ay xeelad ka dhigatay isticmaalka tabta loo yaqaano kala qaybqaybinta si ay u maamusho gobolka bariga dhexe sida oo kalena ay u farageliso arrimaha gudaha ee waddamada carabta waxa ay taageertaa kooxaha xagjirka ah way tababartaa waxaanay siisaa hub kooxaha argagixisada ah waxa ay samaysay maleeshiyaad si ay u qasto deganaanshaha gobolka bariga dhexe dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi carabiya cabdaljubayr ayaa ku eedeeyay dalka iiraan in ay gudaha waddamada carabta ay ka samayso kooxo iyada u shaqeeya si ay uga horgeyso dowladahooga waxaanu ugu baaqay dalka iiraan in ay joojiso farigelinta ay ku hayso waddamada jaarka ah isaga oo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi يقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم مسؤولية ترجمة ما تعلنه sacuudi carabiya ma rabto in loo kala baxo sunni iyo shiica balse iiraan waxa ay maleegaysay in ay diintu kala qaybsanto tan iyo kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii markii uu hirgalay kacaanka dalka iiraan hase ahaatee sacuudigu waxa uu ka soo horjeeday arrintaasi ilaa iyo wakhtigaas dad iiraaniyiin ah oo ka cadhooday dowladda sacuudi carabiya oo daldashay wadaadkii shiicada ahaa ee sheekh nimr al nimr ayaa weerar ku qaaday safaaradda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada tehraan ee caasimadda waddankaas waxaanay dab qabadsiiyeen qayb ka mid ah safaaraddaas madaxweynaha dalkaasi iiraan xasan ruuxaani ayaa cambaareeyey weerarka loo geysta safaaradda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada tehraan ee caasimaddu ah waddankiisa waxaanu falkaasi ku tilmaamay inuu yahay arrin khalad ah oo sharciga ka dhan ah balse waxa uu madaxweynuhu sheegay in uu sacuudigu marmarsiiyo ka dhigan karaynin arrintaasi si uu usii xumeeyo xidhiirka diblomaasiyadeed ee ay leeyihiin sacuudiga iyo iiraan oo uu u qarsado waa sacuudiga dembiga u geystay oo ah in ay deldeleen sheekh nimir al nimir oo si cad uga soo horjeeday boqortooyada sacuudi carabiya dhinaca kalena guddoomiyaha ururka jaamacadda carabta nabiil al carabi ayaa ugu baaqay dalka iiraan in ay ku dhaqaaqdo tallaabo ay ku dejinaysa xaaladda qallafsan ee ka dhex taagan iyada iyo waddamada jaarka la'ah waxaanu carabka ku dhuftay in iiraan looga baahan yahay in ay muujiso rabitaan ku wajahan wanaajinta xidhiirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay waddamada carabta ah ee ay deriska yihiin iyo weliba in ay la qaybsato cabsida ay waddamadaasi ka qabaan in ay faragelin ku hayso iiraan arrintooda u gaarka ah waxaanu mas-uulku yidhi The Saudis simply wanted a statement of solidarity, and they got it. They didn't really ask for more or expect more.
sacuudigu waxa uu doonayaa oo keliya in la taageero taageeradaasna wuu helay runtii sacuudigu wax kale ma rabin mana sugayo dowladda iiraan ayaa ku celcelisay marar badan in ay doonaynin in ay meel xun gaadho arrinta ka dhex oogan iyada iyo dalka sacuudiga waxaanay iiraan shaqada ka joojisay dhowr sarkaal oo ka mid ah booliiska magaalada tehraan sababan la xidhiidha weerarkii lagu qaaday safaaradda sacuudiga ee ku taalla caasimada dalkaasi iiraan ee tehraan
cumar xasan ayaa warbixinta edward yaraniyan noo soo koobaya halkaad kala socotaana waa v o a washington cumar haye markana qaahira aad baad mahadsantay falastiin shirkaas ayaa waxaa gebagabadiisii ka soo baxay warmurtiyeed warbixin warmurtiyeedkaas ku saabsanna waxaa magaalada qaahir ee caasimadu dalkaasi masar nooga soo diray wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni waana kan warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa si weyn loogu taageeray dowladda sacuudi carabiya waxaana lagu cambaareeyey siyaasadda dowladda iiraan bayaanka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ay ka soo saareen xarunta jaamacadda carabta ayaa lagu cambaareeyey falalka lagu gubay safaaradda iyo kunsuliyadda boqortooyada sacuudi carabiya ay ku leedahay dalkaasi iiraan kharaarka wasiirada carabta ayaa lagu sheegay in la dhiso guddi baaritaan ku sameeya xadgudubyada dowladda iiraan si loogu gudbiyo ururka qaramada midoobay go-aanka wasiirada carabta ayaa ah mid ay ku midaysan yihiin dowladaha carabta marka laga reebo dowladda lubnaan wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya caadil al jubayri oo la hadlay warfidyaanka shirka kadib ayaa sheegay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda iyo ganacsiga ay u jareen dowladda iiraan inay tahay tallaabada koowaad waxaana suuragal ah buu yidhi in dowladdeena tallaabooyin kale oo dheeri ay qaado waa haddii dowladda iiraan waxaysan ka bedelin siyaasadeeda ayuu hadalkiisa raaciyey caadil al jubayri ayaa hoose ka xariiqay sida muhiim ay u tahay in dowladaha carabta iyo islaamka inay u midoobaan waxa uu ugu yeeray ka hortegidda gardarada iyo faragelinta dowladda iiraan si xukuumadda tehraan loogu qanciyo inay ixtiraamto dowladaha daraska la ah mandiqada xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta al sayid nabiil al carabi oo ka hadlay gabagabada kulanka wasiirada ayaa si weyn u cambaareeyey waxa uu ku sifeeyey xadgudubyada iyo faragelinta dowladda islaamiga ee iiraan الإيرانية تتحمل مسؤولية كاملة عن خرقها لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات فيينا وما يترتب على nabiil al carabi ayaa yidhi dowladda iiraan ayaa dusha u ridanaysa mas-uuliyadda ku xadgudubka qaanuunka caalamiga iyo heshiiska vienna iyo weliba gabodfalka loo geystay diblomaasiyiinta iyo safaaradda boqortooyada sacuudi arabiya ay ku leedahay dalkaasi sidaasi darteed waxaan caddaynayaa buu yidhi nabiil al carabi sida muhiim ay u tahay in dowladaha carabta ay garab istaagaan dowladda sacuudi arabiya si aan u taageerno buu yidhi tallaabooyinka ay qaadayso oo ay ku sugayso nabadgelyadeeda الحفاظ على أمنها وضرورة الوقوف إلى جوارها wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta sheekh cabdalla bin zaayid ayaa dhinaciisa afka ku balaariyey sida ay uga soo horjeedaan siyaasadda dowladda iiraan ندين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مقرات البعثة السعودية بإيران wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta ayaa yidhi waxaan si aad ugu cambaareynayna xadgudubyada loo geystay xarumaha diblomaasiyiinta sacuudi arabiya ee dalkaasi iiraan waxaan sidoo kale si adag u diidaynaa ayuu yidhi sheekh cabdalla siyaasadda dowladda iiraan oo ay ku faragelinayso arrimaha dowladda sacuudi arabiya iyo dowlad kasta oo ka tirsan ururka jaamacadda carabta سياسة إيران في التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية وشؤون أي دولة عربية أخرى maalintii shalay ayay ahayd markii dowladaha ku jira ururka iskaashiga khaliijka ay sheegeen inay garab taagan yihiin dowladda sacuudi arabiya waxa ayna cambaareeyeen siyaasadda iyo diblomaasiyadda dowladda iiraan shirka degdega ee wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa kusoo beegmaya xili dowladda sacuudi arabiya xiriirka ay u jartay dowladda iiraan kadib markii safaaradda sacuudi arabiya ay ku leedahay dalkaasi dab la qabadsiiyey dad caraysan oo u dhashay dalkaasi iiraan ayaa jiiray safaaradda iyo qunsuliyadda sacuudi arabiya ay ku leedahay waddankaasi ka gadaal markii boqortooyada sacuudi arabiya ay toogatay sheekh caalim ah oo ka tirsan shiicada dowladaha baxrayn suudaan jabuuti iyo soomaaliya ayaa toddobaadkii hore sheegay inay xiriirka ay u jareen dowladda iiraan taasoo ay ku muujinayaan sida ay u taageerayaan dowladda sacuudi arabiya xuseen saxnuuni ee v o a qaahira
mar kale subax wanaagsan iyo jimco wanaagsan ayaa idin leenahay dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington haatanna bal idin xasuusino qodobada ugu doorka roon wararka caalamka haya falastiin ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan suuriya stephen de mastura ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jafaad sariif magaalada dahraan shalay oo xad ahayd wuxuuna ku tilmaamay wadahadaladooda inay ahaayeen kuwo waxtar leh ka hor inta aan la qaban kulanka la filaya dabayaaqada bishan inuu ka dhaco magaalada geneva madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ganina waxa uu booqasho ku tegay gobolka nangarhar ee ku yaala dhinaca bari ee xadka ay la leeyihiin dalka bakistan si uu usoo qiimeeyo arrin lagu tilmaamay inay kooxda isis markaasi isku sii ballaarinayso deegaankaasi wuxuuna la kulmay madaxda gobolkaasi iyo weliba hogaamiyo beeleedyada aad ayaad mahadsantay falastiin dhegaystayaal bal haatana dhinaca sugaanta aynu jalleecno hees cusub oo xalay ay soo saartay gabadha magaceeda la yidhaah fanaanada fanaanada fartuun axmed sahal brimo laguna magac daray ama halkudhigeedu uu yahay yaan lagaa dareemin maxaa lagaa dareemin Waa- Fanaanadaan oo dhammaystiri ayaa noo doonta.
dhammaystiri doonte naga gudooma
أنا ودول قاد واعي نفتيد وكو ديارة شعلك يقدم ديي أنا ودول قاد واعي نفتيد وكو ديارة مكو درجة لها Bye. aniga roobidayo dambarban maalaya aniga roobidayo dambarban maalaya waxaan hadalkii ku daayay murtida duuboobi mayse adiga yaan laga dareemin oo dadkunayay kaa dareemin waxaan hadalkii ku daayay murtida duuboobi mayse adiga yaan laga dareemin oo dadkunayay kaa dareemin makaaburaha ku daashay dantaaduna ka dibooday hishaydana ku saaray makaaburaha ku daashay dantaaduna ka dibooday hishaydana ku saaray weliba sidaa baad degaysay waraday duufaanadiyo dabaylu kula degeen waraday duufaanadiyo
haye cumar waxaan hadalkii ku daayey murtidu duugoobi maysay adiga yaan lagaa dareemin alla ilahay fartuun birimo raggii way ku daadisay codka macaan ee fartuun axmed sahaal fartuun birimuna wuxuu gabagabo ahaayey heestaasi yaan lagaa dareemin idaacaddeenii aroornimo intaan hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
duugoobi mayse adiga yaan lagaa dareemin oo dadkunayay kaa dareemin waxaan hadalkii ku daayay martida duugoobi mayse adiga yaan lagaa dareemin oo dadkunayay kaa dareemin oo hunow yaan lagaa dareemin oo adiga yaan lagaa dareemin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.